suuqyada lagu iibiyo shidaalka iyo baasiinka ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa sare ukac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka litarka shidaalka ayaa la iibin jiray sagaashan sintiya hadda waxa uu marayaa hal doolar halka fuustada naaftada la iibin jiray boqol toddobaatan iyo shan doolar balse hadda waxa ay mareysaa boqol iyo sagaashan doolar iyadoo fuustada baasiinka ay mareysa laba boqol iyo toban doolar sare ukacan ku yimid qiimaha shidaalka ayaa waxaa sababay xaalada ka taagan bariga dhexe taasi oo keentay inay xirmaan marinadii ay soo mari jireen maraakiibta wada naaftada iyo baasiinka sida marinka hormus qaar kamida ganacsada iibisada naaftada iyo baasiinka ayaa ka warbixiyay isbedelka ku yimid qiimaha shidaalka magacaygu waa cabdiraxmaan waxaa kamid ahay dhalinyarada iibisa shidaalka shidaalka maalmihii u dambeeyey waxaa ku yimid sare ukac aada u ballaaran ayaa ku yimid waxaana sababay inaa mataqaanaa xirmeen marino waaweyn ay xirmeen ayaa sabab u ah shidaalka inta badan markii hore wuxuu iska ahaa mid caadi ah wadamo waxaa waaye wadamada inta badan waddanka wadamo badan ay kasoo galaan oo meelo badan ka kala yimaado ayuu ahaa marka hadda sare ukac weyn ayaa ku yimid waxaana mataqaanaa sabab u ah inay xirmeen marino badan oo ugu horeeya mataqaanaa marinkan hadda oo iiraan ay sheegtay inay ay xirayso hormus hab ugu weynaaday marino kale intuu xiran way jiraan sidaas ayaa mataqaanaa qiimaha uu sare u kacay qiimaha hadda waa waxaa waaye bisiinka litarkii waa hal dollar waxaa waaye naftada ayadana litarkii waa dhibic sagaal fuustada waxaa waaye bisiinka laba boqol iyo toban waaye waxaa kordhay soddon dollar ayaa kordhay ilaa labaatan iyo shan dollar ayaa kordhay ilaa labaatan iyo lix qiimaha waxaa waaye waa la fahmayaa dadkii iibin jiray yacni inuu kor u kaco ku yimid sidoo kale inta naftada fuustada waxaa waaye boqol iyo sagaashan dollar waxay gaaraysaa halka markii hore ay ahayd waxaa waaye boqol toddobaatan iyo shan ay ahayd intaa korortina waa laga dareemi karaa waxaa waaye saameyn aada u weyn ayaa mataqaanaa waxaa kusoo korortay shidaalka shidaalka maalmihii u dambeeyey oo weliba waxaa waaye dagaalkan oo saameyntu ku yeeshay oo isbuuc socdo ayuu sare kac oo ku yimid haddii uu sii socdana oo sii kici karaa oo waxaa waaye meel sare ayuu sii gaari karaa qiimaha hadda iibino shidaalka liitarkiisa waa hal doolar naftada liitarkeeda waa dhibic sagaal fuusada bensiimka waxaa iibinaa laba boqol iyo toban naftada fuustadeeda waxay gaaraysaa boqol iyo sagaashan halka markii hore ahayd boqol toddobaatan shan doolar markii hore ee bajaajliyada sidoo kalena motofecomka saddex mar afar mar ayay wax naga iibsan jireen yomidii maalin kasta laakiin hadda maxaa yidhahda hal mar ayay wax naga iibsadaan oo keliya marka saameyntaas ayuu nagu yeeshtay